waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal inkastoo la qabo hogaamiyeyaasha bulshada inuu ugu horeeyo haddana gabyaagu iyada unbuu ku xeer yahayo iyada ayuu la maan iyo maskax yahay wadar ahaan kolba wixii ay rumaysan tahay ayuu isaguna rumaysan yahay dhaqanka ay leedahay ayuu la leeyahay sidaa awgeed baanay wax lala yaabo u ahayn haddii tixaha maansayahanka soomaaliyeed laga helo tudocyo aan yarayn oo uu dumarka ku liidaayo meekhaankooda qofnimona uu hoos ugu dhigaayo wax lala yaabo ma aha maxaa yeelay tan iyo markuu darandalka ahaa ayaa dhagaha loogu shubaayey in isagu uu walaashii ka sarreeyo in isagu uu qof dhan yahay iyaduna ay tahay ruux dhiman oo kala dhantaaran tan iyo maalintuu dabka leexday ayaa la baraayey ceeb lugale inay gabadhi tahay sidaa darteedna ay lama horaan tahay in ama ay godkaaga jirto ama guri nin qabaa uu leeyahay ay ku ilaashan tahay waagii uu miyiga joogi jiray ayuu garanayaa isaga oo aroorta hore dugsi qur-aanka loo toosinayo iyo walaashii oo lagu canaananayo caanihii uu ku hamuuntiran lahaa inay xoolaha uga soo dhisto mar dambe oo la reer magaaloobayna wuxuu u soo joogay wiilka oo subax noolba iskuulka loo ambabixinayo iyo walaashiis oo quraacda inay u diyaariso cansheeladana u dubta la faraayo markay kala daahdana dhangad iyo dharbaaxaba lagu boobayo kolka siyaabahaas bulshadii haweenka ka rumaysnayd maansiyahankii ku soo dhex barbaaray maxaad ka fili karaysaa inuu rumaysnaado sow uma badna inuu ku aragti noqdo wayba u badan tahay aan haddaba tusaale ahaan dhowr tuduc uga soo qaato gabayadii ay tirin jireen qaar ka mid ah maansiyahanadii magaca weyn lahaa kuwaasoo wax inaga bari doona sababta weli iyaga oo nolosha bulshada tirsdhexaad u ah ay dumarka soomaalidu u dulman yihiin ee looga hortaagan yahay talada dalka iyo midda qoyskaba in ay cod ku yeeshaan aan ku bilaabo allaha u naxariistay gabyaagii la oran jiray guureed jucfe samatar iyo kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo labaatankii geeraar uu tiriyey oo dhextaalkiisa uu dumarka ku maagay isaga oo ku tilmaamaya inay yihiin duul waxa markaa u muuqda mooye aan war iyo wacaan u haynin wax la soo maray iyo wax soo aadan toona wuxuu yidhi gabay waa afkuleeble wadaad waa akhrigiisa sabi waa aqli naaqus naaga waa indhahooda aan ku xijiyo laba maansiyahan oo in dhadig la ahaadaaba ay facshar la ahayd taasina waxay ka muuqataa laba gabay oo xilliyo isu dhow ay kala tiriyeen maansada soomaalida ee diradiraha ah kuwa ugu foolaadsanna lagu tilmaami karo midi wuxuu ahaa calidhuux oo laga hayo naagahan dhankii loo ridiyo dhinacna diidayne dadegaanshaha lagu arkiyo dhiigga caadada e haddii ayan dhiilka caanaha lahayn laguma dhaateene wax ka dhigan gobtii dhowrsataan ceebka dhiidhiyin gabyaaga kalena wuxuu ahaa salaan carabey oo isagu inta calidhuux baradheereeyey si toos ah dadignimadu inay ceeb tahay afka ugu ballaariyey waa kii odhan jiray haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaantaaye dhaqashiya marbay kaa yihiin dheragu xaaraane dhadigaansha waa ceeb inaad dhimagsataa meele dumarka waxyaabihii ay ku ceebayn jireen waxaa ka mid ahaa in xusuustoodu gaaban tahay in badan waxay taana u daliishan jireen haddii aanay sidaas ahayn in ooridu aanay u bareedheen inay da' kala uuraysato haddii ay xusuusnaan lahayd foosha da'dii hore iyo xanuunkii ay ka soo martay gabay kale oo uu tiriyey waa kii saraan carabay isla arrintaa ku soo qaadi jiray markuu lahaa dumarkuba xublada foosha waa xanaf wareeraaye balse inay xusuus daran yihiin xaylka kale mooge bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo lixdanadii waxaa isna heesihiisii middood isla arrintaa ku soo qaaday dumar kale ceeb uga dhigay hal abuurkii weynaa ee xuseen ow faarax la odhan jiray baarlamaankii ugu horreeyey ee soomaaliya maruu la dardaarmayey ayuu uga digay inay iloobaan waayadii uu gumaysigu dalka ka talinayey hoog iyo ba wixii laga soo mutay wuxuu ku guubaabiyey inay goobannimada dhab u xajiyaanoo sida fudud ee fooshii hore ay umushu u ilowdo aanay dhacdooyinkii xanuunka lahaa ee la soo maray iyaguna u iloobin waxaan u jeedaa heestiisii magaceedu ahaa waa iga ogaysiis ee ay magool ku luuqayn jirtay waa tii uu ku odhan jiray eedaad la soo maray umul baa ilowdee allow sahal amuuraha adaan noo aqoonay badanaa hiddaha qura dadka wadaaga ee meel ku wada koraa isku sibay wax ugu muuqdaan aragtida ifka iyo waxa saaran ay ka qabaana ma kala fogaato inkastoo haddaba uu ahaa gabyaar murti iyo fiiro dheeriba loogu deeqay haddana qamaan bulxan waxba kama duwanayn maanseyahanadii la caydiga ahaa gaar ahaan markaynu u dhabagallo indihii uu dumarka ku eegi jiray iyo meekhaankoodu siduu la ahaa waa sidaase waxaa jeer cod ahaa daraawiish iyo qoladii soomaaliyeed ee qamaan uu ku abtirsan jiray dagaallo geeri badan sababay iyo dhac xoolaad oo lagu murugay ayaa dhex mari jiray berigii dambe ayay degmadii gabyaargu waxay heshay fariin sayid maxamed uga timid taasoo uu nabadooda ku doonayo isla markaana uu ugu ballan qaadayo barwaaqo adduun inay dhex dabaalan doonaan haddii ay daraawiish u soo guuraan xaruntana ay soo buuxiyaan markiiba seeqamaan bulxantaladaa waa ku gacan sayra wuxuu u qaatay dab inuu wadaadku u qoolayo oo uu rabo markay u gacan galaan inuu huf iyo halaan jirin ka dhigo isaguse ha iska diidee wuxuu arkay rag ay xigaan ahaayeenoo fariintaasi ay la samaatay dabadeedna hayaanka tareex degmada u qurxinaya maalintaas buu tiriyey gabay tudicyo ka mid ah garaadka dumarka uu aad ugu yasaayo sidiisa kalase murti miiran ah fariimihii daraawiisheed raggii u dabcay intuu weerar ku qaado ayuu ku sheegayaa inay la mid yihiin dumarka oo marka la guursanayo ballanqaad aan jirin lagu sasabto in la siraayo aan marnaba soo rogi karin dabadeedna iska daa wax la siiye meherkii ay dowga u lahaayeen sahalo isaga cafiya tuducyadii gabaygaas ayaa waxaa ka mid ahaa hadday sababigeli maanka waa la iska siibaaye sarbee maraga baa laga dhigaa saacaddaad dhimanne solina maysid taladii ilaah see ku leeyahay sidqiyo mawdka waa ka hor dhintaan bahar sanuun mooge maashaan la sarin waa dambay sarakacaan taaye sakaarkaan la rogin kaa qarsoon sabarradiisiiye socdu waxay ka quruntaa halkaan hilibku saafnayne hadalkaan saxnayn wuxuu taraa sun iyo waabay wuxuu wadaba wuxuu ku soo gooye dumarkaas sabaara iyo been sahal la taabaaye oo lagu siraa waxaan ku siin soobir iyo liigi aan saarsanayn waxaad ku fali kaana sarar weyne dabadeedna saamaxa intay meherku saartaane sokeeyaha demani waa la cayn laguna saaweey qamaan iyo raggii lacaydiga ahaa ee waagoodii indhaha ummadda ku tilmaanaa haddiiba fikradahaas hoose ay dumarka ka qabeen maxaad moodaa bulsho weyntii ay maanka iyo maskaxdaba ka haysteen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu moogaan halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo